tababarkan oo ka saabsan ay faydhoorka kalluunka iyo habkahasriga elan kalluumaysato iyo weliba ballantaha furay kalluumaysatada kula galow heebaha shalduun ee gobolada gaar ahaan magaalada berbera ee somalilan tababarka waddaha furi wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda somalilan iyo weliba ku qeybgelay gudoomiye ku-xigeenka gobolka saahil iskaashatada kalluunka iyo mas-uuliyiinku dareertay dhiniga kalluumaysatada ee somalilan isku duwaha wasaaradda kalluumaysiga ee horumarinta kheyraadka badda somalilan ee gobolka saahil cabdirasaaq maxamed aamiin iyo inkureen ku hadalay furitaanka tababarka laba tababaro hore oo min afartan qofa haraan uu soo qabannay kan waa kii saddexaad imanka oo lagu qaymin doono maanta talaagadaha halkan hortiina yaalla tallaagadaanna waxay anfacayaan ninkii intuu badda xilligeeda ka soo kalluumaysto qoriga soo surayey ama intuu jadka ka soo qaado keeryaanku ku soo guraya bacdu ku dhacayey kalluunku oo waxyaabaha ugu nugul xagga fayadhowrka marka laga hadlayo marka wuxuu u baahan yahay ilaalin gaara taa darteed bay wasaaraddu xil isaga saartay oo ay aqabka maanta halkan hortiinna yaalla doonaysaa in lagu qaybiyo qof waliba markuu jadka ka soo baxayo marka uu ka keeno xeebta waxba inuu soo lugaysiiyo kalluunkiiyo qabow uu keeno oo gacantiisaa uu ku yar soo qabsado wax alla waxay culays leeda ma jirto lakiin haddaad meel ku xaraysato dee waa lagugu dabagelaya waa lagaa qaadaya waa lagaa xaraynaya qof kaloo ay anfacayso oo ku shaqaynayo sidii tay broseska u raacaya ayaa la siinaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka saahil maxamuud oo dhanishay ku hadali iyo hadhow ay tababarkan ka saabsan faydhoorka kalluunka iyo habka asriga ee lan kalluumaysadow sidaa la sheegay kalluunku dee idinkaa gacanta ku haya khibraddeedii iyo waayaaragnimadeediina maanta idinkaa rag iyo dumarba idinkaa leh aqoonteedii iyo khibraddeedii waayaaragnimadeediiba idinkaa leh waxaa la doonayaa kalluunkaa sidaa la sheegay waa waxyaabaha ugu nugul kalluunku marka badda laga soo saaro haddaanu markiiba helin daryeel aanu helin waxyaabaa ugu nugule markiiba wax gaadhaan marka taa sidii aad uga hortegi lahaydeen aad iyo aad bay ugu mahadsantahay wasaaraddu inay dadaal idiin samaysay oo idiin howlgashay oo ay agabkan idiin keentay ee aqoontiina idinku darayso markaa wasiir ku-xigeenkana waan ku ammaanaynaa runtii inta jeer uu inugu soo noqday isagoo danaynaya mashruuca wasaaraddaasi inay dhaqaaqdo hawsha aad qabanayseenna laydin casriyeeyo waxna laydinku taro waana laydin baadidoon tegayo halkaana way ka sii wadi doonaan ciidamka ilaahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta kheyraadka badda ee somalilan sharmaaki cabdi muuse iyo ku-qaybgalyaalka ka bogaadii inay ku faa'idaystaan tababarka marka tababarkan waxaan rajaynayaa inaad horta si fiican uga faa'idaysan doontaan hababka casriga ah ee loo kalluumaysto ay khubaradu inoo diyaariyeen wasaaradda ka socday iyo fayadhowrka ilaalinta kalluunka runtii innaga cuntada ugu badan inaynu isticmaalnaa waxay ka soo degtaa waynaloo keenaa wax allaale waxaynu la soo baxnaa way aad bay u yarta maxaa yeelay wax weeyaan dad aad wax ula soo baxa manihin marka waxaynu ku dadaalaynaa hadduu ilahay ka dhigo siyaasadda xukuumaddan cusubna waxa weeyaan in kor loo qaado wax soo saarka dalka kalluumaysiga aynu weliba gaar ahaan inta productionka wax soo saarkeena hadday beeraha noqoto iyo xoolaha noqoto iyo kalluunka innaga waxay nagaga aadan inaynu kalluunka aynu la soo baxaynu aad u bato tababarkan waxaan rajaynayaa markaad qaadataan inay kor u kacdo aqoontiina hababka casriga loo kalluumaysto oo waxa weeyaan waxa laga yaabaa saacado badan inaad badda ku jirtaan haddana xaddiga kalluunka aad soo qabanaysaan uu yaraado soo ma dowladaha kale ama dalal kale jaarkeenna waxaa laga yaabaa inay saacadaha ay ku jiraan la midka aad ku jirtaan laakiin kalluun ka badan kalluunka aad soo qabanaysaan inay soo qabtaan ma xirfaddeenna hoosaysa ma agabka aynu isticmaalaynaa ayaa tayadiisu hoosaysaa ma aqoonta aynu badda u leennahay baa yar maxaa waa inaynu isweydiinaa runtii sababta keenaysa innagoo dhowr saacadood intaa ku maqnaanayna badda inaynu haddana xaddi aad u yar aynu la soo baxno kalluunkeyna marka tababarkan horta wuxuu naga caawinayaa inaynu runtii aynu marka koowaad aynu fahanno hababka casriga loo kalluumaysto si kor u loogu qaado wax soo saarkeenna marka